Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xarigga ka jaray dib u dhis lagu sameeyay wadada Fil Liberia ee degmada Waaberi. Munaasabadda xarig jarka wadada waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir, maamulka degmada, saraakiil iyo qaybaha bulshada. Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa tilmaamay inay sii socon doonaan tallaabooyinka lagu horumarinayo bilicda, isagoo bulshada ugu baaqay inay ilaalsadaan nadaafadda wadooyinka loo dhisay.
waxaan rabnaa inaad ilaashatiin nadaafadeeda qaaraankii leedinka qaaday iyo canshuurtii dowladda hoose dadkay ka qaaday iyo dalkaaga ku dhisa hal doolar markii laysu geeyey iyo jambarkii kaalmadii ganacsatada ayaa lagu hergeliyey marka waa iskaashi marka aan leennahay dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan leennahay gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan waxaan rabnaa dadka inaan dareensiinno hanti ay wada leeyihiin inay noqoto waddadu si ay u wada ilaashadaan sidaa darteed reer waaberi waa ku mahadsantihiin dadaalkiinna ardada iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaashaba intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin markaad aragtay hadda waddadaani marshabiyeedigeeda maxalka ama dukaanka ama baqaarhka ama maaragtay waxa ku yaalla saydaliyada iyo laamiga wax u dhexeeya ma laha sidaas ayuu waxay ku muujinaysaa qurux laakiin marka buushash lagu dhiso ama sadaqado lagu dhiso way idinka fool xumaanaysaa taasna waxaan leeyahay ka ilaashada yaan tartiib tartiib laydinku soo gelin qofka aad aragtiin inuu xoogaa ku soo durgayo waxaad leedihiin ka joog ayaad leedihiin taasna waxaan rabaa inaan dadweynahan u sheego intaas kadib waa beri waaweyntahay maalin dhawood xoogsantiin waddadii buundooyinka ka hoos marayso ansaloti oo viya mooska in la dhagax dhigay waa beri xamarjajabay ka dhexaysaa tan waa beri ay khaas u tahay waxaan rabnaa marka waddada waddooyinka cadcadee ka leexanaayo ee xaafadaha gelaya enterlog in laga dhigo iyadaasna in lays abaabulaan rabnaa waddo kasta waddada ka baxaysona enterlog ka dhigtiin waa beri waxaa la yidhaahdaa xaafadaha xaafadaha ugu qaalisanay ka mid tahay waa beri waa deegaan ama degmo qadiimi ah waxaa laydinka rabaa inaad hodan iska bareejaysiin oo hodan la tartantiinaa laydinka rabaa ana ogoo ilbax badanaa idinku jiro dad ilbaxaa tiine inaad cid walba ka hormari kartiin laakiin waa inaad dadaashiin maamulka gobolka banaadir ayaa wado dadaalo lagu dhisayo wadooyinka magaalada muqdisho si loo hormariyo bilicda caasimadda